kusoo dhawaada dhegeystayaal qeybtii afraad ahna qeybtii u dambeysay ee taxanihii aynu ka eeganay gedisocodka doorashada somalilan muddo toban maalmood ku siman ayaa ka hadhay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee somalilan ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexdii kuwaas oo kale ahaa laba doorasho gole deegaan hal doorasho baarlamaan iyo sidoo kale saddex doorasho madaxweyne oo tan soo socotaa ku jirto walow ay jireen duruufaha aynu kaga soo hadalna qaybihii hore ee taxanahan haddana waxaa isweydiin mudan doorasho nooca ma ah ayay u baahan tahay somalilan inay ka qabsoonto waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan dawliga ahayn ee somalilan maxamed barwaani
somalilan doorashaday u baahantay waxba inay gasho doorasho maxaa la yidhahdaa xora oo xalaala oo ay ka mid tahay saxaafadoo xora huyuuma reerkan dhibaato loo geysan hantida ummaddan lagu tagrifino dowladdu maxaa la yidhaha kantarosho iyadoo loo siman yahay maxaa la xusbiyada ama tartama ay u siman yihiin dhammaan agabka iyo maxaa la yidhahdaa meelaha laga hadlayo iyo maxaa la yidhaha imkaaniyaadka komishinkoo madax bannaan saxaafadoo madax bannaan civil societygoo madax bannaan macnaha waxa weeye doorashadan eegana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumaray qabtaan ayaan eegana runtii wayna muuqataa runtii waxyaaba fara badanoo fiican waynu qabanay waana qabanaynaa inta runtii inaga khaldana inaynu saxno waa laga maarmaan kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socdo dalal badan oo dunida ah lafahantooda ayaa qaba aragtida ah inay somalilan u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah sida uu v o a u sheegay conrad hayne oo xubinkaa kormeerayaashan isagoo aada uga taxadiraya inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay inaanu ka hordhacayn warbixintooda maalinta doorashadii kadib ah ayaa waxa uu yidhi waxaa keliya ee mustaqbalka ka odhan karaa waxa weeye somalilan waa inay sii joogtayso oo halkan hore uga socoto arrinta kale ee taagani waxay tahay markii u dambaysay ee doorasho baarlamaan la qabtaa waxayd labadii kun iyo shantii taasoo sida la wada ogyahay ah wakhti aada u dheer in golo baarlamaan fadhiyo iyo arrin kale oo aad dib u dhacyada doorashooyinka oo mararka qaarkood saba macquul ah dib ugu dhacday annagu ma odhanayno dib u dhacyadaasi waa la baajin karaya dhammaantood laakiin way jirtaa taariikhdaas ah dib u dhacyada doorashadu sidaasi darteed walow aanan samayn karin soo jeediimo oo aan jeclahay inaynu sugno siday wax u dhacaan haddana waxaan leeyahay somalilan waa inay sii wadaa waxa wanaagsan ee ay samaysay imikana waddo geesta kale dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka kuma koobayaan xor iyo xalaal keliya doorasho ah inay somalilan u baahan tahay hase haatee waxay qabaan in aqbalaadda natiijaduna ay tahay mid ku ladhan astaamaha ay leeda doorasho loo baahan yahay inay qabsoontaa sidaa sharaxa soomaaliya cabdulaahi gahayr oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay hargeysa waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo marka doorashada ciddii ku guulaysataa iyo cidda laga guulaystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku sallaysan mid cid kastaaba ay ay uga qayb qaadatay oo ciddii codaynaysa ay codaysay ciddii codkoodii uu ku guulaystayna ay isu hambalyeeyaan sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saareen goobjoogayaasha ee kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay waxaa hore somalilan uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego u dhacay si xor ah oo qof walba iyadoon lagu qasbayn cidda uu codaynayo codkiisa dhiibtay haddaba jid noocmaa ayaa astaamahaasi aynu soo sheegnay doorashada looga baahan yahay lagu gaadhayaa waxaa weydiintaasi ka jawaabay guuled axmed jaamac guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeeda iyo hargeysa doorasho intaa ka hoosaysa halbeegeedu ka yeeryahay soomaalina loogamana baran haddana lagama filayo waxaa lagu daari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka u yaalla la ixtiraamo komishinka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saarayo iyo sidoo u shaqaynaya lanana shaqeeyo aan laguna xadgudbin nidaamka doorasho ee dalka u yaalla oon laisku dayin in la farafareeyo habka doorashada ay u dhacayso taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in waxa looga baahan yahay oo keliya ay tahay cod en wax kale looga baahnay annagoo ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka oo isu bahaysta gobollada somalilan oo dhan inaanu indhaindhayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqlisaanka waxaan si gaara isha ugu haynaa xorriyadda hadalka bannaanbaxyada iyo saxaafadda ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama imanin waanu lagu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay-adaha amniga oo ahayd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keeni karaan doorashada soo socota ayaa la filaya in laga codeeyo kun lix boqol iyo labiyo afartan goobood oo ku kala yaalla koob iyo labaatan degmo doorasho oo somalilan oo dhan ah sida komishinku sheegay geesta kale marka la eego tiradii hore isu diiwaan gelisay waxaan kaadharhka qaadan dad tiradoodu tahay boqol iyo sagaal iyo lixdan kun laba boqol iyo labayo afartan cod bixiye taas oo sababta loo aanaynaya in aanay qaadan ay v o a weydiisay guddida doorashada ay ku sheegeen dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaangeliyeen markii abaaruhu ay dhaceen islamarkaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saamayn ku yeesheen dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhan qaybtii u dambeysay ee taxane aynu ku eeganay geedisocodka doorashooyinka somalilan kuwii la galay ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinla socodsiinayey oo idinku dhaafaya ammaanaha allah